بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحال xaaladii ayuu u baab yahay alxaalu xaaladii haalkii huwa xaalka alismu ism waay isimkaasoo almansuubu la nasbinaayo isimkaasoo almufasiru fasiraayo oo caddaynaayo liman bahama kii qarsoomay ama wixii qarsoomay oo min alhay-aati sifooyin ah iyo qaabab nacmu qowlika qolka oo kale waaye aad dhahday jaa-a zaydun zayd ayaa yimaaday raakiban asagoo wax saaran asagoo wax fuushin ee ayuu imaaday warakibtu waan fuulay alfarasa faraskii musrajan asagoo ah mid la kooreeyey walaqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi ayaan la kulmay raakiban asigoo wax saaran iwamaakii way ashbaha huwa maaga shabahay daalika kaasla soo sheegay walaa yakuunu huwa xaalkii ma noqonayo ilaa nakiratan mooyaane wax kale walaa yakuunu huwa xaalkii ma noqonayo ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka taam noqoshadiisii kadib mooyaane walaa yakuunu ma ahaanayo huwa walaa yakuunu ma ahaanayo saaxibuha saaxibulxaali xaalka saaxiibkiisii ama saaxiibkeeda ilaa macrifatan mooyaane wax kale ma noqdo waay ayb musaniifku raxmatullaahi calayhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa mansuubkii hee shanaad mansuubaadkii ku dhex jirnay shan iyo tobana noo sheegay musaniif sooma waxaan soo qadanay mafcuulun bihi iyo masdar iyo darfu zamaan iyo darfu lmakaan afar kii shanaad way ka mur mansuubkii shanaad way la nasbinaayay oo asmaada ka mid ah ayib wuxuu leeyahay marka baabulxaali xaalka ayuu u baab yahay baabulxaali xaalka lafdigiisii yu'anathu wa yudakkaru waa la la ta'niiin karnayaa waa la oo tadkiirin karaa yudakaru wa yu'anath alxaalo yudakaru wa yu'anathu walxaalo yudakaru wa yu'anath waa la tadkiiriyaa tadkiir maxaa laga wadaa nina laga dhigaa wa yu'anathna waa la ta'niisiya maxaa laga dhigaa naaga laga dhiga waay labada waa la dhaha alxaalu iyo alxaalatu labadaba hadda musarif muxuu ka dhigay mudakkaru ka dhigay yudakkar mudakkaru ka dhigay marna labada waa ka dhigay waa inoo imaan doontaa isago walaa yakunu saaxibuhaa markii leeyahay agee laxamdu birka ka celinaya xaaladii muanadka ka dhigay markaas hadana labada marka waa banaanta baabul xaali xaalkii ayuu u baab yahay alxaalu xaalka huwa xaalka alismu ism waay isimkaasoo almansuubu la nasbinaayo alismu markii uu dhahay muxuu saaraa ficli xaraf ee xaala ma noqdaan weligaad ha ku daali ficil xaala ma noqdo xarafna xaala ma noqdo wax la xaalaynaya waa horta inay noqdaan ism shardi waay ism inuu noqdo xaalka waa shardi ficil iyo xaraf ma noqonayaan xaalo waayahay lakiin waxaa laga yaabaa jumlo inay noqoto xaala ayadoo la awalaayo laakiin naftirkeeda tawiilkeeda a ism lagu keena haddana naftirkeeda ma badhaco marka ma noqonayo xaal ficil ismkaasoo almansuubu la nasbinaayo ism mansuub markii u dhahay muxuu saaraa isinka marfuuc iyo isinka majruurka ma noqonayaan xaalo hasku dhihin meel rufciisan ama meel khafdiysan hee afka hala taagin afka hee hala taagin iska ilaali waa ku fiican tahay meeshani ku qabo lama rabo waxaa qaacida lagu soconaa tafsiir markaa fasirayso qaacida ku soconaysaa waa ila tahay oo afminsheernimo reer magaalnimo ma noqonayso fasir gawaacida loo gawaacid isamkaasoo almansuubu la nasbinaayo isamkaasoo almufasiru fasiraayo caddaynaayo almufasiru bimacna almubayinu waay caddaynaya laga wadaa isimkaasoo almufasiru fasiraayo liman bahama wax qarsoomay wax qarsoon aan si ay yihiin aan la ogayn caddaynayo markii asaga la sheego ayaa wixii caddaanayaan laakiin ka hor ma caddayn liman bahama wixii qarsoomay ee caddaynaayo oo mafasiraayo oo min alhay-aati sifooyin ah jamcu hay-atin hay-aat min alhay-aati sifooyin ah sifooyin qarsoomay ayuu fasirayaa tusaale naxwu qowlika qolka oo kale waayo naxwu qowlika qowlkaagii oo kale waayo naxw ayaa waaa wixii rafcii laydan ka rabaaya naxwu had ma aha naxwu waa rafciisantahay soo ma wixii naxwu rafciyey iyo wixii ay tahay meeshii ka timaaday meeshii ay u socoto wixii ay tahay ayaa laydan ka rabaa naxwu naxwu qowlika qolka oo kale waaye jaa zaydun zayd ayaa yimid raakiban asagoo ah mid wax fuushan oo wax saaran raakiban xaal in la yidhaahdo xaal uu yahay mid wax fuulo oo saaran afka lala taago qaar oo culimadu waxay leeyihin waa laga fiican yahay xaalada waa wax laga hadlaayo oo laga sheekaynaayo oo baab gaara looga hadlaayo idan marka in xaaladii markii la fasirayo xaal la dhaho haddana saasahmayle mafcuulun bihi markii la fasirayo hee mafcuulun bihi markii la fasirayo mafcuulun bihi ma la dhahayaa ra'aytu zaydan ayaan arkay mafcuula ra'aytu waxaan arkay zaydan asagoo he mafcuulun bihi aan arkay zaydan waxaan arkay ra'aytu waxaan arkay zaydan mafcuulun bihi aan arkay saxmaya xaalad saasay lamid tahay waxaa la sheegaayo laga hadlaayo waay mooyaane wax la dhahayo ma aha he marki lama dhahayo ay leeyihiin ra'aytu jaa zaydun ayaa imaaday raakiban haal lama dhahayo he haal asaga waybe se haal u dhahaysa haddana markay fasirayso asagoo dheh soomaali ay leeyihin asago anigo asago ayado ayago dadda goor waan sheegnay sooma olama garan siday wadaynayaan waayahay jaa zaydun zayd ayaa imaaday raakiban asagoo ah mid wax saaran hadda marka masderkii la rabaa ee xaalkii la rabaa raakiban waay raakiban waa xaalo jaa waa ficilkii maadihii zaydun waa faacil mafcuulun bihi saawe ma qaato soo ma maxaa dhacay mutacaddi ma aha soo ma saas jaa waay jaa zaydun zayd ayaa yimad has imaata kan zayd asaga dhan miyaa mase qayb ka mid a imaaday xibnihiisii qaar jirhkiisii xibnihiis ma ka dhacay imaatankan qaar ka mid ah miya asaga dhanna ka dhacay sooma idaa mutacaddi ma aha waa laazim muxuu u baahan yahay waxay ka dambeeya marka wax kale noqonayaan hadda ma raakiban lama dhihi karo mafcuulun bihi maxaa dhacay hadee ma qaato jaa zaydun ayaa yimaaday raakiban asagoo ah mid wax saaran raakiban ma raakiban marka isim way tahay mansuub way tahay wax qarsoon ayay caddaynaysa maxay waa maxaa waay wax qarsoon ay caddaynayso zayd imaatankiisii markii imaanaaye ee muxuu ku imaaday isagoo wax saaran isagoo lugaynaya ma imaanin he isagoo wax saaran waa gaadiid saaran gaadiid saaran waa war waa caddaysi warakibtu waxaan fuulay alfarasa faraskii aan koray waay waxaan koray faraskii musrajan asagoo ah mid la koorayay agee laga xaalay in laga si laga xaalayna marka musrajan horta waa xaalo sooma xaalo waa waa isim oo mansuuba wax fasiraayo wax qarsoon maxaa qarsoon markii ninkaani hee faraskan fuulaayay asagoo kooraysan miyuu fuulay ama asagoo aan kooraysnayn muxuu fuulay isagoo kooraysan waaye way bannaan tahay faraska asagoo wax aan la saarin oo koorar koora aan la saarin in laska fuulo way bannaan tahay soo maa koor la-aan dameerka waa saas kul geel waa saas laakiin waxaa in la la- koor loo sameeyo dusheeda markaasi la fuulana waa dhici karta haddaase marka xaaladii ku fuulay faraskii ayuu lagu sheegaya waayahay rakibtu lfarasa musrajan marka ha- waxaa laga halaynayaa mus alfarasa rakibtu ma aha ma la dhihi karo rakibtu in laga haleeyo ya maxaa diida macna waa isbedele ma noqonaa musrajan anigo li kooraya ay noqonayso marka adiga ma lagu kooraya mise fariska la kooraya fariski waa macnaha sah ma noqonayo mar mar marka xaalka waxaa laga halaynaya mafcuulun bihi marna waxaa laga halaynaya faacilka keligiis marna labadaba labada warkana walaqiitu waan la kulmay waxaan la kulmay dhe cabdallaahi hee cabdallahi aan la kulmay walaqiitu waan la kulmay cabdallaahi cabdallahi aan la kulmay raakiban asagoo wax saaran waxaa kala la dhihi karaa raakiban anigo wax saaran labadaba waa faacilka ta'dan waa laga waa laga halayn karaa waxuuluhu bihiniga waa laga halayn karaa labadaba waa iyo wamaa kashbaha wamaa shabahi daalika kaasi shibaha marka labada waa bannaan tahay waxa lagu kala rajaxayo ma laha mafcuulka laga halaynaya xaaf faacilka lagama halayn karo lama dhihi karo faacilka laga halaynaya mafcuulka lagama halayn karo lama dhihi karo wax daliil ah kala rajaxay ma hayno mid mid kii rabo ayaa laga halaynaya soo ma waxaa la mid ah qawluhu tacaala faqaatilu lmushrikiina kaafatan faqaatiluu almushrikiina kaafatan macneed waa waay waqaatilu la dagaalama almushrikiina gaalada kaafatan kaafatan marka waa xaalo laakiin hagee laga halayna qaar waxay dhaheen nuxaadee loo soo laabtay qaar waxay dhaheen waxaa laga halaynayaa waawda oo qaatiluu ku jirto markaas maxaa noqona macnaha qaatilu lmushrikiina mushrikiinta la dagaala kaafatan idinkoo oo dhan waayo nin iyo naag iyo wo- oday iyo wiil iyo waxba aan ha kala harine kulligiini ha kaca waayo wax gadaal musharayo ma jiraan kulligiin waayo waawdii faacilkii qaatiluwa laga halaynaya qaar waxay dhaheen may waxaa laga halaynayaa mushrikiinta mushrikiina almushrikiina ayaa laga halayna jamca jamca ku jiro almushrikiina awa jamca ku jiro jam mudakar saalim soo maa ya-do waqaatil mushrikiin ka waqaatil mushrikiina mushrikiinta la dagaala kaafatan ayaga oo dhan waayo hadday maxay ahayde idinka oo dhan la dagaalamo haddana ayaga dhan waayo habad ha ka tageen habad waay mid yar mid weyn naag nin eber ka dhiga la dagaalamaya sidaas waayahay la dagaalama waajib way gaal in la dagaalamana billisaan bilmaal bilfikri bilcilmi intaba bilyadi inta way soo galayaan qaatil mushrikiin inta way soo galaysaa billisaan iyo walmaal iyo walyad iyo ay la midka waayahay taas waa lamid way dhahnay wamaa iki way wamaa iki way ashbaha huwa maga shabahay dalika kaas la soo sheegay saddex tusaale uu sheegay soo maha intaas wixii shibahayna waa la mid waay ayib wuxuu leeyahay marka walaa yakunu ilaa nakiratan walaa yakunu huwa yakunu maxay maxay u baahan tahay laba arrimood haye ismiyo khabar aa ismkeed huwa damiir mustatir waa khabarkiina ilaa gadaasheeda midka dhacay waa ilaadoo mulqaad walaa yakunu huwa xaalkii ma noqonayo ilaa nakiratan nakiro mooyaane wax kale xaal sidiisiiba nakiro mooyaane wax kale ma noqdo waa ma noqdo wixii adigoo macrifo ah imaado la arkina waa la awilaya waxbaa siba jira si ay dhaheen marka asalku waa saas wixii asalkoodii ka baxayna waa la isweydiinayaa mar dambe la walaa yakunu huwa xaalkii ma noqonayo ilaa nakiratan nakiri mooyaane walaa yakunu huwa xaalkii ma ahanayo haddana ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka taam noqoshadiisii kadib maahane kalaamka markii taam noqdo kadib maahane hee ma ahaanayso si kale markii kalaamka taam noqdo ayaa ayadana ahaanaysaa markii kalaamka taam noqdo maxaa laga wadaa macnaheeda waa noo imaan doonaa fawaaidda ku sheegayna insha alla tambiih waa waayahay idan xaaladayna waxaan ogaanay in nakiro mooyaane wax kale aan noqonaynin haddana il markii kalaamka taam noqdo mooyaane meel kale aysan noqonaynin waaye walaa yakunu ma ahaanayo saaxibuhaa saaxibu maa loo rafay hadda saaxibu isimkii yakunu waay walaa yakunu ma ahaanayo saaxibuhaa saaxibu lxaali waay muanataa laga dhigay musanifka ima jeeda xaalkii saaxiibkiisii ma noqonayo ilaa macrifatan macrifa mooyaane wax kale saaxiibkeeda maxaa laga wadaa midka ayaga ayada laga xaalaynaayo waay xaal waxaa jira xaal iyo saaxibulxaal xaal iyo saaxibulxaal ayaa jira xaalku waaba asaga waaba naqaanaahe waa soo marnay oo isimkii oo mansuubka ahaa oo fasiraay waxay qarsoomay hay-ad waxaa loo baahan yahay marka in la barto saaxibulxaalku muxuu yahay kan laga xaalaynaayo ayaa saaxibulxaal yidhaahdaa tusaalihii hadda dhow soo maraynay u laabo si aan isku fahamsiino jaa-a zaydun raakiban raakiban xaalo ay dhahnay soo maa saaxiibkeedaawe kan imaaday asagoo wax saaran waay oo ah zaydkii waay waayahay raakiban xaalo waaye shardigii musanifka noo sheegay ma laga helay oo ah nakiro mooyaane wax kale ma noqoto ma laga helay nakiro miya raakiban see lagu garanaa al way gali karta soo maa maxaa lii karaa alraakibu saas haye kalaamka markii taam noqdayna ma dhacday ficilkii markii qaatay faacilkiisay dhacday saaxiibkeeda aaba marka zaydun soo ma saaxiibulxaalka muxuu ahaanaan dhahnay macrifo zayd macrifo miya see ku tahay waa calam sayd warakibtu lfarasa musrajan musrajan waa xaalo nakirmiya macrifo nakirmiya bacda tamaami kalaami ma dhacday kalaamku markii ficil iyo faacilkiisii mafcuulkiisa qaatay kadib baa dhacday sooma waay saaxibkeeda awa masraja marka alfaras waay alfaras waxaa la rabaa inuu noqdo macrifo sooma macrifo miya see ku taqaanaan alaa ku jirta marka saaxibulxaal walaqiitu cabdallaahi raakiban raakiban waa xaalo nakir miya bacda tamaami kalaam ma dhacday waa ficilkii iyo faacilkiisii iyo mafcuulkiisii gadaashiisa dhacday waayahay xagee laga halayna marka saaxibulhalka awe labadaba bannaan tahay kan kuwaad cabdallaahi mafcuulun bihi waay cabda cabdallaahi macrifmiya nakir waay macrifmiya cabdallaahi hadda cabdun ma aha cabdallaahi allahi macrifmiya see ku tahay shay al ku jirta loo idaafeeyo waayahay alla addoonkiisii waay laakiin haddii qof magaciisa la dhahana muxuu noqonaa faacala mu noqonaa waayo haddii la dhaho rakib laqiitu faacilkaasa laga xaalayna markii la yidhaago saxiibulxaalka macrifiyada nakir waay ya maa dhacdeen ma aamusteen haddii laqiitu ta'da ayaa laga faacilka ayaa laga xaalayna la yidhaahdo saxiibulxaalka mu noqday macrif miya see ku taqaanaan damiir waay saximadu mar waay saxiix idan dhammaantoodii shardigii hee waa laga heli soo maa saaxibul xaalkana macrifi inuu yahay xaalada nakiri iyo bacda tamaal kalaam inay dhacdo labada waa la heli soo maa sidaas waay qalin buu waa wax ayib waxaan kaga hadlaynaa baabulxaali shan arrimood baabulxaali waxaan kaga hadlaynaa shan arrimood baabulxaali waxaan kaga hadlaynaa shan arrimood arrinka koowaad maa huwa alxaalu luqatan waistilaaxan arrinka koowaad maa huwa alxaalu luqatan waistilaaxan arinkii koowaad maa huwa alxaalu luqatan waistilaaxan arinkii labaad ma ladii yushtaradu fi fi lxaali ma ladii yushtaradu fi lxaali ma ladii yushtaradu fi lxaali ma ladii yushtaradu fi lxaali ما الذي يشترط في الحال أرنك سدعات وما الذي يشترط في صاحب الحال وما الذي يشترط في صاحب الحال وما الذي يشترط في صاحب الحال أرنك أفراد ما هو عامل الحال ما هو عامل الحال ما هو عامل الحال ما هو عامل الحال أرنك فراد وتنبيه شنادها وتنبيه أرنك شناد وتنبيه أرنك شناد وتنبيه الجواب كو مسلف الحال لغة هو ما عليه الإنسان من خير أو شر الحال هو أي الحال لغة الحال لغة هو هو ما عليه الإنسان ما عليه الإنسان ما عليه الإنسان من خير أو شر من خير أو شر من خير أو شر من خير أو شر من خير أو شر واصطلاحا هو الاسم المنصوب واصطلاحا هو الاسم المنصوب اصطلاحا هو الاسم المنصوب اصطلاحا هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات كما صنف الشيخ هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم لما إن بهم من الهيئات لمن بهم من الهيئات لمن بهم من الهيئات لا مسبق يشترط في الحال أن تكون نكرة يشترط في الحال أن تكون نكرة يشترط في الحال أن تكون نكرة يشترط في الحال أن تكون نكرة فإن جاءت معرفة وجب تأويلها بنكرة فإن جاءت معرفة فإن جاءت معرفة وجب تأويلها بنكرة وجب تأويلها بنكرة وجب تأويلها بنكرة وجب تأويلها بنكرة وجب تأويلها بنكرة جيم سدح يشترط في صاحب الحال يشترط في صاحب الحال يشترط في صاحب الحال يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة أن يكون معرفة أن يكون معرفة وقد يكون نكرة على خلاف الأصل وقد يكون نكرة على خلاف الأصل وقد يكون نكرة على خلاف الأصل لكن بشروط لكن بشروط لكن بشروط لكن بشروط دال أما أفر وعامل الحال هو الفعل أو شبه الفعل وعامل الحال الفعل هو الفعل وعامل الحال هو الفعل وعامل الحال هو الفعل أو شبه الفعل أو شبه الفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة تقابل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة شن أما ها ومعنى تمام الكلام ومعنى تمام الكلام ومعنى تمام الكلام ومعنى تمام الكلام أن يأخذ الفعل فاعله أن يأخذ الفعل فاعله أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره ومبتدأ والمبتدأ خبره والمبتدأ خبره والمبتدأ خبره طيب بعد عنه waxaan kaga hadlaynaa baabulxaali shan arrimood kow maa huwa alxaalu xaal maxaa la yidhaahdaa luqatan agga luqadda dhexdeed iyo wastilaaxan istilaaxga dhexdiisa carabtu maxay u taqaanay xaal culamaau naxwin maxay u yaqaanaan xaal waay labo ma ladii kii maxaa waaye yushtaradu loo shardinayo fi lxaali xaalka dhexdiisa xaalka maxaa shardiga loo shardinaya arrinka saddexaad waa ma ladii kii maxaa waaye yushtaradu loo shardinayo fi saaxib lxaali xaalka saaxiibkiisii dhexdiisa arrinka afaraad ma huwa caamilu lxaali xaalka caamilkiisii yaa waaye arrinka shanaadna waa tambiihun waa baraarujin hal baraarujin jawaabtii waxaa way alif alxaalu xaalka luqatan luq ahaan huwa xaalka maakii way calayhi dushiisii alinsaanu qofku ku sugan yahay oo min insaan min khayrin khayr ah aw sharin halkaasaa yidhahdaa alxaalu xaal luqatan xag luqada dhexdeeda huwa xaalka maakii waaye calayhi maaga dushiisii ku sugan yahay alinsaanu qofka wixii qofku ku dul sugan yahay ayaa la yidhaahdaa oo min khayrin khayr iyo wanaag ah aw sharin ama dhib ah halkaada waa sadee maanta allah sooma qofka maal haddii u faraxsan yahay halkaada maanta waa fiican yahay laleeyahay haddii hoogaho oo dhibaysan yahayna halkaada niga maanta waa masiica idan mar walba waxaa la dhahaa wixii qofka ku dul sugan yahay ama khayr ah ama shar ah waay lugadda dhexdeed wastilaaxan xagga istilaaxagana waxaa waaye huwa xaalka alismu ism waa ismkaasoo almansuubu la nasbinaayo ismkaasoo almufasiru fasira liman ba ama wixii qarsoomay min alhay-aati ah sifooyin hay-aad waa sifa sifaad waa qaabab musanifna noo sheegay labo jawaabtu waxaa waye su-aasha labaad dawaabteeda yushtaradu waxaa loo shardinayaa fi lxaali xaalka dhexdiis waa la yushtaradu waxaa la shardinayaa fi lxaali xaalka gudihiis waxaa la shardinayaa an takuuna hiya xaalad inay noqoto nakiratan nakira ay noqoto ayaa la shardinayaa maxaa loo shardinaya inay noqo- nakiro noqoto waa shardi fain jaa-at haddii ay timaado macrifatan maxaan ka dhigaa macrifatan maxaan ka dhigaa Hmm? ya khabar ah haye xaal waaye xaal waaye maxaa dhacay jaa waa ficil laazim soo ma faacilkiis waa qaatay muxuu u baahan yahay marka de xaal u baahan yahay wax iga daba xaal iska ilaali meel fog maa bahasha hooday kaa soo galay waxaad akrinaysa dhan inta waxay dhan waa ku jiraan le sida badan fain jaa-at hiya xaaladii haddii ay timaado macrifatan ayadoo ah mid macrifo ah hee wajaba ta'wiiluhaa ta'wiilinteeda ayaa waajiba binakiratin lagu ta'wiiliyo waajib wa cinda albasriyiin jim moxamed saddex yushtarad waxaa loo shardiyaa fii saaxibi lxaali xaalka saaxiibkiisii dhexdiisii an yakuuna inuu ahaado macrifatan hay macrifatan tan maxaan ka dhigaa aha khabar waaye yaa khabar u tahay yakuunu waaye saxiix marba hadday waxay ahayday xaal haddana khabarka yakuunu marba wixii ka horeeyo ayaa la fiirinaya wixii ay yihiin waqad yakuunu waxaa la arkaa saaxiibulxaalkii inuu noqdo nakiratan nakira noqdoon waa la arkaya calaa khilaafi اlasli asalkii asagoo khilaafsan asalkii khilaafkiisa dusheeda asagoo ku sugan laakin bishardin shuruudu leeyahay maca shardi laakin bishardin maca shardin shuruuda loo shardinaya shuruudada waxaa kamid ah musawiqaad waxba jira meel kale ogaan doona hadda iska dhaa daal wa caamilul xaali xaalka midka ku shaqeeyo huwa caamilkaas alficlu ficil waaye horta midka ku shaqaysanaya waa ficil oo amase shibu lficli ama ficil wax shibaho ficil keligiis maahane hadda wixii shi ficil shibaho ayagana way ku camal falaan caamilkooda u noqdaa haye maxaa ka mid a marka midka ficilka shibahaya kasmi faacili oo kale isim faacil isim faacil maxaa lahaa mar dambe waan doona insha allah hadda bilow aan joognahay walmasdari kalmasdari masdarka oo kale mid walba soo marnay iyo wa darfi daraf oo kale darf hadda waa ku camal falaya xaalka iyo wasmi ishaara ismu ishaara hadda waa ku camal falaya intan tusaale wax kalena way jiraan laakiin intan tusaale kuu sheegay kan u dambe tambiih soo ma tambiihi jawaabtiis waa tana wa macnaa tamaami lkalaami kalaamka inuu taam noqdo macnaheeda ilan waxaa la dhahay ma ahaanayo ilaa bacda tamaami lkalaami xaalka le soo ma tamaam lkalaami maxaa laga wada marka dada si kale u qaateen waa saa darteed ayaa u baraarujinaynaa fiiri tamaamilka bacda tamaamil kalaami dad si kale ula ula kaceen sidaas iska celinaynaa fiiri marka waxaa waaye wa macnaa tamaami lkalaami kalaamka taam noqoshidiisii macnihiis waxaa waaye an ya'khuda waa inuu qaato alficlu heh sax miya هي لا سبب يا رحمن ولا ويس كو ادن جبت قلبتها هي هذيك هي هذيك كانها يا في البيئة هاي يا فاعل واي ما هاي نقول ياخذ فاعل كذا واي امم سان لما بعشان لما امنوا feer mooyaane a ku qabsanaysa marka qaar ee halkaasa kaga dhufanaysa si kuu galaysa aadima waa ku legdaysa haye an yaakuda waa inuu qaato alficlu ficilkii faacilahu faacilahu fulmi sooma sidaas marka maxaa la wada macna tamaam kalaami an yaakuda waa inuu qaato alficlu ficilka inuu qaato faacilahu faacilkiisa inuu qaato waay ficilka haddii faacilkiisa inuu qaata laga wadaa ficilka faacilkiisii inuu qaato ayaa laga wadaa tamaamil kala maxaa waaye ficilku waa inuu qaato faacilkiisii haye walmubtada'u ma dhaha mas'uul mubtada ah umiya maxaa dhahay xagee ka waa dhaban tahay alficlu waay ويأخذ المبتدأ خبره أو كلام وأن يأخذ المبتدأ خبره والمبتدأ مبتدين قاطه نحن قاطنا سجنه الخبر أي خبره هو خبر كيس قاطه مبتدأ أنا مركي خبر كيسي وقاطه هي أي الله قولا تمام الكلام فعل كي هدي وفاعل كيس أباهن يهي إنه قاطه فاعل كيسي markii ficilka faacilkiisa qaato ee inay dhacdo aydan waayahay haddii ficilka faacil iyo mafcuulun bihi uu u baahan yahay inuu mafcuulun bihi markii ku darsado kadib ay dhacay ee haddii mubtadaha khabarkiisa qaato ayaa dhacaya ayuu dhaca ayay dhacaysa xaaladda laga wadaa laakiin macnaheeda ma aha markii ayaga la sheego gadaasheeda dhacaysa ma aha ficilkii marka hore ficila la sheegaya faacila la sheegaya haddii u baahan yahay mafcuula la sheegaya markaas kadiba gadaashooda ayaa dhacaysaa lagama wado mubtadiya la sheegaya khabarka la sheegaya gadaashiisii ayaa dhacaysa lama wado hee waxaa laga yaabaa ka hor inay dhacdoba ficilka inay kasoo hormarto waa dhici karta mubtadiba inay kasoo hormarto waa dhici karta idan mar walba gadaashiisa dhacaysa markii kalaamka taam noqdo oo gadaashiisa dhacaysa lagama wado markii wax ka sheegasta wixii isaga u baahanaa qaato ayaa marka xaalada booskeeda la gaara laga wadaa hadday rabto ha ka soo hormarto hadday rabto dhaxal ha ka gasho hadday rabto gadaal ha ka marto mala fahmintaas sidaas wallahu subhana wa taala alam wabilahi tawfiiq